gudoomiyaha magaalada jowhar ee caasimada maamulka hirshabelle maxamed mukhtaar baarey ayaa tababar socday muddo lix maalin ah usoo xiray xildhibaanada golaha deegaanka magaaladaasi tababarka oo ay qabatay wasaaradda arrimaha gudaha maamulka hirshabelle ayaa xildhibaanada golaha deegaanka magaalada jowhar lagu barayay awoodaha iyo xirfadaha golaha deegaanka cismaan maxamed mukhtaar gudoomiyaha magaalada jowhar oo soo xiray tababarka ayaa ka warbixiyey waxyaabaha lagu baranayey run ahaantii farxaday ii tahay tababarkan muddada noo socday haddana maanta noogu soo gabagaboobay waxaan leeyahay ogaadina mudane agaasime iyo mudanayaal sidaad arkaysiin xubnaha golaha deegaanka waa kuwa magaciisa xagaari ah fahansan qaab kasta maxaan ku dhahay loo tababaraayo kuna soo shaqaynayay maalmaha hadda ay ama bilaha ay hadda jireen agaasima sidaan kuna soo wadaagi jiray howlaha iyo waxqabadka la sameynayay waxaa ay ka imaanaysay xubnahan qiimaha leh annaguna sidaasaan ku fulinay
si kastaba tababarkan ayaa wax badan ka badili doona aqoonta xildhibaanada golaha deegaanka jowhar iyo inay si wanaagsan u fahmaan waajibaadkooda shaqo si ay bulshada ugu adeegaan